xogo dheeraad ah ayaa laga helayaa dhalinyaro soomaali ah oo ku geeriyooday heebaha u dhexeeya dalka aljeeriya iyo sbain waxaana dhallinyaradan oo tahriibiyaal ahaa ay doonayeen inay gaaraan qaaradaha yurub iyagoona badda dhexdeeda ku jiray wax ka badan labaatan maalmood halkaasina ay ku wajahayeen xaalado adag mid ka mid a dadkii u gurmaday dhalinyarada ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in uu xaqiijiyey in ay doonta ka badbaadeen laba ruux oo keliya ah isla markaana ay geeriyoodeen wax ka badan labaatan dhallinyaro ah niw doontii qiisa dhoodha waa lasoo xiray sayid cali oo doonta ninkii gudoomiyaha ka ahaa iyo yar kalaa ila socdo ma garat sideed iyo labaatan beri bay badda saarnaayeen doontii waxaa ka haray labadoodaslabadaa nin baa ka haray saciid oo kiyaale oo yunis idriisa waa ninka markii koowaad dhintay ciisana wuxuu yidhi galabtii maqribkiina la badbaadiyey casarkeedii wuu dhintay wuu yidhi ma garat marka buu sidaa u sheeg faamiladii raggaas waa wada baaqiceen nin kama soo harin ma garat labadaa nin baa ka soo haray sayid cali iyo nin cismaan sarifle la yidhahdo culimada diinta islaamka odayaasha iyo waxgaradka soomaaliyeed ayaa marar badan ka hadlay dhibaatooyinka uu leeyahay tahriibka iyagoona bulshada ugu digay inay tahriibka fududaystaan ugu dambeenna ay badaha ku dhammaadaan ama magafa gacanta ku dhigo